نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waa aayadda koob iyo labaatan ayaynu ka bilaabaynaa ka mida suuratu lfurqaan dhexdeeda qaala allahu tacaala wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen buu ilaha yidhi laa yarjuuna liqaa'ana aan rajaynayna inay aakhiro nala kulmaan oo macnuhu yahay aan ilaahay ka cabsanaynin laa yakhaafuuna oo waa noqotaa rajahaas laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir ilaahay aakhiro qofka ka cabsanaya inuu ilaahay hortaaga aakhiro laa yarjuuna liqaa'ana waxaa kaloo lagu fasiray laa yubaaluuna liqaa'ana inay nala kulmaan uma aba yeelayaan ile qofka muminka taa uu ka warwarsanya aad buu ugu aba yeelaya xagga luqada xaggeedana way noqotaa rajaa oo bimacna almubaalaat lacamruka maa arjuu id kuntu musliman calaa ayi janbin kaana fi llaahi masraci khubayb uma aaba yeelayo kol haddaan anigoo muslima dhul dhacayaan dhimanaya buu lahaa waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu miyaa malaa'igna lagu soo dejiya bay yidhaaheen u markhaati furayo oo le moxamed waa rasuula raaca aw naraa rabbanaa ama ilaah yaga maanu aragno oo uu ilaahayba intuu iskaayo tusiye yidhaahdo waa kan rasuulkaa soo diray waa sidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen arina allaha jahra waa tii un ilaahay baa yidhi laqad istakbaruu way isweyneeyeen fii anfusihim nafahooda uun gaar ahaantooda iyadoon wax weheliya wax ku soo kordhay toona jirin fii anfusihim nafahooday isu weyneeyeen waxaanay hayn bay ismoodeen wacatow way kibreen cutuwan kabiira way madaxadeygeen xaddana way tallaabeen weeye cutuwan kabiiran xadgudub iyo kibir weyn yowma maalinka buu lahay yowma yarawna almalaa'ika maalinkay malaa'igta arki doonaan waa marka nafta laga qaadayo tan loogu yimaado ammaanadan yare ku jirta marka loogu yimaado wey ee malaa'igtii ka qaadaysay nafta loo soo diro laa bushraa bushaara uma sugnaanin yowma idin maalintaa lilmujrimiina dembiilayaasha wayaquuluuna waxay odhan doonaan xijran maxjuuraa ereygaasay malaa'igtu odhan doonaan bushaaro ma leh mujrimiintu maalintaa kolka tooda loogu yimaado laakiin mu'miniinta ilaahay waxa uu tilmaamay in uu u bushaaraynayo marka nafta laga qaadayo tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun bushaaradaasi haystaan iyagu kuwan iyagu bushaaro ma leh xijran maxjuuran waa xaraaman muxaraman waa xaraam lasii xaaraantinimeeye inaad janno iyo bushaaro heshaan mancan mamnuucan waa laydinka manciyey waa laydinka hor joogsaday oo laydinka deedifeeyey deedife aan waxba ka dhoweynan waxba ka soo noqonayn janno iyo bushaaro nin shaacirabaa waxau lahaa alaa asbaxat asmaa xijran muxarama wa asbaxat min adnaa xumuumatiha xama gabadhii aan doonaya macnaa xijran muxaraman bay noqotay buu labadii buu isku fasiray xijran muxaraman midaan la heli karayn marka jannada ilaahay awliyadiisa ugu bushaaraynayo kuwan waxa looga dhigay xijran maxjuura kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilahayna way ka xijaabayin jannadana waa laga mamnucay waqadimnaa waxaan u qasadnay baa ilahay uhi ilaa maa camiluu gaaladu waxay sameeyeenoo min camalina camalkii ay sameeyeen oo dhankiisii wanaagsanaa fajacalnaahu waxaanu ka dhignay habaa'an habaas manhuuroo la afuufay oo la kala firdhiyey waa habaaskan yaree dhex yaacyaca qoraxdu markay guriga soo gashay aad u khafiifka ah kaasoo la afuufay bal ka war oon yariba meel martay same iyo sadaqo iyo biri iyo wax alla wixii wanaag ahay ay samaynayeen oo dhan sal iyo raad baanu lahayn meeluu isku taagaabaanu lahayn marka habaas baa laga dhigay la afuufay marka qadima macnaheedu waa camidnaa waanu u qasadnay luqadana waa noqota waqadima alkhawaariju dullaalu ilaa cubaadi rabbihim faqaaluu ina dimaa'akum lanaa xalaalu qadima alkhawaarij bimacnaa camid alla waxau ihi asxaabu ljanna qolada jannada u saaxiibkee macnaa jannada gashay suxbo lama tilmaamo iyo saaxiibtinimo ilaa in uu qofku shaygan ku dheeraado mooyaane laba qofku horta saaxiib lagu tilmaami karaa waa markay muddo dheer soo wada qaataan jannada wayla saaxiibeen kuwaas yowma idin maalinta kuwaasi saa u warwarayaan ahlunaarkihi khayrun kuwo wanaag badan weeye asxaabuuljanna mustaqaran meesha lagu sugmayo wa axsanu kuwa wanaag badan weeye maqiilan meesha la seexanayo qaylulada waxa la yidhaha duhurka hurdada la seexdo laakiin halka ay seexanayaan ay ku istiraaxayaan iyagaa u wanaag badan mustaqarka iyo maqiilka meesha la degayo iyo meesha la seexanayo halkaasi way u khayr badantahy waanay u wanaag badantahy awliyada ilaahay yowma tashaqaqu samaau xus maalinka samadu ay dildilaaci doonto bilghamaam maca alghamaam daruurtii ka sokaysayna iyadana way kala firidhay in yarba meel bay martay ilaahay baa dubbihiisii ku dhuftaoo kala diray ama asamaau baa dilaacday bilghamaami daruuray ka kacday xubcad ayaa ka soo booday meeshiiyo sideeda daruurahoo kale ah wanuzila almalaa'ikatu baa la soo dejiyey tanziila soo dejin fadukataa dakatan waaxida fayowmaidin waqacat ilwaaqica wainshaqat asamaau fahiya yowmaidin waahiya والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ملائكتنا ويكيا على ماشي مركو إلهي كلا دري وكونا ياشا وبحري ونزل الملائكة تنزيلا مركاسي سودة الدقانية وهو القلق الله سعلا الملك لهانشه يومئذ مالنتا ملكي الحق أسقنا للرحمن بو سقنا وحلا اسكوها استامتشر مالنتا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مالك يوم الدين almulku alxaqu lilraxmaani yowmaidin milkiga sugan een muran iyo wax ka daba imanaya hadaltoon iyo sheegasho lahayn waa ilaahay unbuu sugnaaday maalinta maanta wax badan baa la sheegta dadku intooda badan ilaahay waxba ugama ogola milkiga waxay sheeganayaan iyo see u dhaqmayaan iyo kibirku halkuu ka taagan yihi oo adiga arkay ee la yaabaya maalintaa laakiin wax wax sheeganaya ma jiro wa kaana wuxuu ahaaday maalinkaa qiyaamuhu yowman buu ahaaday cala alkaafiriina casiira waa maalin aada ugu adag gaal ka kaafir la ydhaahdo iimaan laawaha aada buu ugu adag yahay maalintaas way yaabsan yihiin dhanay u nuuxsadaan iyo cid iyo ciirsi iyo taxaaluf iyo isbahaysi iyo iskaashi wixii waa soo dhammaadeen oo waa la waayey warwarkooda iyo walaacooda iyo walbahaarkooduna heerkan u maraya murugadu ay ka bidhaamaysay ka muuqanaysa ereyadooda wa yowma maalin xus nebi maxamedow yacadu daalimu ka magacaa la yidhaahdee dulmi falaha dulmiga ku caanka ahi dulmiga weyne waa shirkiga dulmaad badanoo ka sokeeyaana way jiraan iyo gardarada qofka ku caanbaxay yacadu wuu qaniinaya addaalimu calaa yadayhi labadiisa gacmood buu qaniinaya qofka marka laga waramayo cilka iyo calada ku ururtay waxaa la yidhahda fartuu dhexda ka qaniinay isagoo murugo iyo ciilla yuurura yaquulu wuxuu leeyaha laytanii hoogayga itakhadtu miyaan samaysta maca arasuuli sariila rasuulkii nebi maxamed ahaa maan jidka ag furto maan raaca wey ummaddu way raacayso raggii raacaya waa kuwaa maanta horumaray ee badbaaday miyaan raaca buu leeyahay yaa weylataa hoogayga laytanii miyaanan ka dhiganin yaa weylataa laytanii ay sadkaynayaan yaa weylataa hoogayga laytanii tolaaye ama gobolaba oo dhaxda ka jabaya waa laga yarayo murugada loo isticmaalo lam attakhid fulaanan ninkii hebel la odhan jiray miyaanan ka dhiganin khaliilan saaxiib ma saaxiibtinimadiisa kaa iska daayo macnaa halkaa waxaad ka arkaysaa marka hore waxa uu ka xunyay inaanu nebi maxamed raacin calayhi salaatu wasalaam ila nebigu sida ummad ku badbaadiyu ilaahay uga ergeeya waa raacidda iska sheegashada un maaha jacaylkiisa laakiin waa raacidda midda labaadu gaalkani ka xunya ama daalimkani waxa weeye mujrimiintii oo la saaxiibay taraka suxbata alakhyaar wakhtaara suxbata alashraar dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa inuu saaxiib la noqdo wuu iska diiday mujrimiintiibuu la saaxiibay laqad adallanii wuu i ambiyey buu ihi fulaanka la idhaahdaa cani dikri wuxuu iga ambiyey cani dikr ilaahay xuskiisa cani dikri tawxiidkii cani dikri qur'aankii bacda id jaaanii intuu qur-aanku i yimid wa kaana ashaydaanu shaydaanka la idhaahdaa wuxuu noqday lilinsaani aadamaha khaduulaa mid u guuldaro badan buu noqday mid hoojinaya sidaasay tahay oo qofku haddii uu doonayo inuu horu maro waa inuu saaxiib ka dhigtaa saalixiinta iyo dadka wanaagsan qur-aanka iyo xadiidku saasay aada iyo aada u dhiirigeliyeen haddii aada akhrido suuratu saafaat iyadana kii alunaarka ahaa calaancalkiisu sidan unbu ahaa macnaha isagoo halkaa galay waxaa faraxsan kii mujrimka ahaa kii ka nabadgalee muminka ahaa in la saaxiibin hadduu kani mujrimkii ka xun yahay saaxiibtinimadiisa ninkii jannada galee muminka ahaana wuxuu ku faraxsan yahay inuu ilaahay kaa saaxiibtinimadiisa ka badbaadiyey kaa xun qaala qaa'ilu minhum inii kaana lii qariin yaquulu ainaka lamina almusadiqiin aidaa mitnaa wakunaa turaaban wacidaama ainaa lamadiinuun qaala hal antum muطalicuun faalaca fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim qaala tallaahi in kidta laturdiin wallahi dilqaan ku baxsaday buui hadalkaaga noocaasihi mar baad ihalaagi gaadhay ad ihalaagi gaadhay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayey qofka wanaagsan qofka la saaxiibaya qof cadarla ah qof la fadhiyunbuu la mid yihi udgoon baad ka heli wanaagsan cadarkuu wax kaa siin waad ka iibsan intuba way dhacaya haddii laakiin aada la saaxiibto qof xun qof shaqaynayo oo tumaa lahoo dhimbiilo ka duulayaan oo shaqa agtiisa ka socoto maryaha kaa gubaya ninag fadhiyun baad ka dhiganta ama boorkaa sanka kaa geli ama waxa kaa guban maraba cad shaqadiisu ma xuban laakiin meel hawli ka socoto wey aan la ag fadhiisan karayn in birta iyo wuxuu tumay laga qaato mooyaane marka la eego dadka sida wanaagsan u fikiraya gabayaaga ah haddii aad gabaygooda u noqoto wax badan baad muuqaalkaa ka arkaysaa inay ka digayaan qofka liita baruur xun unbaa baruuryo badan baruuryo badan kharibta bay dhahan soomaalida macnaha dadka aan wanaagsanayn la saaxiibtinimadoo la saaxiibtin saaxiibtinimadooda aada bay u liidata wاnnaasu mihlu daraahimi man yaztaha fawajadta minha fidatan wa zuyuufa dadku waa ninkaan shaacirka waxay ka dhigan yihiin dadku sida daraahimta iyo qalabkan lacagta ee la isticmaalayo o kale oo dee waxna waa wax foojari ah waxna waa wax saafi ah ayuunbuu u kala baxaa tajanab qariina suu'i wa asrim xibaalahu fain lam tajid canhu maxiisan fadaarihi ninkaa shaacirka ah waxau leeyahy dadka xun saaxiibtinimadooda iska daayo xarigana u go haddii ay kaa goy waana la warwareeg si aada uga siibato maalik ibnu dinaar baa waxa uu lahaa inaka an tanqula alaxjaara maca alabraari khayru laka min an taakula alkhabiisa maca alfujaar in aad dadka wanwanaagsan la shaqayso oo shaqo adag la qabato oo dhagaxa aada la gurtaa waxay kuu dhaantaa inaad casuumadaha iyo meelaha wanwanaagsan la fadhiisato dadka liita ee fujaarta ah inaad kuwaa la raaxaysato inaad kuwaa la rafaado wanaagsan baa kaaga fiican bu waa runtii kolkaasaa dabeetana waxa uu tirinayay beytkii shaacirka wasaaxib khiyaara annaasi tanju musallaman wasaaxib shiraara annaasi yowman fatandama si aada u faraxdo oo aada u nabad gasho dadka wanaagsan la saaxiib si aada u murugootana dadka ahlu sharka ah la saaxiib cumuuman waa arrin aada iyo aada u khatar badan wakhtigan aynu joogno bal qofku inuu ka ka fiirsado isaga iyo usradiisa iyo ubadkiisa cidda ay la saaxiibayaan iyo hadduu madax yahayba ummaddiisa cidda uu ku xidhayo asdiqo iyo saaxiibba uga dhigayo ila waa mas-uuliyad weyn yabe marka waa adiga arkaya ina dhexda lagaga jabay dadkii mujrimiinta alla saaxiibkooda sideedabana dadka muslimiintii maanta waxaanay ka soo kaban laayihiin waa suxbatul acdaa dadkii layidhi ka beri noqda oo ka durka ayuunbay la saaxiibeen u kala dheereeyeen waa kuwa faraaro yeeshee la fahmi waaye inaba meel marta wa qaala arasuulu waxau ihi nebi maxamed yaa rabbi ilaahaygiiyo ina qowmii qoladii aad i dirtay ittakhaduu haada alqur'aan qur'aankii waxay ka dhigteen qur'aankan waxay ka yeesheen mahjuura mid laga tegey waa cabasho uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay u qadimay alla waa inaan noqonin kuu ka cawdo marka sida looga haajiraya ibnu qayim raximahullah waa kii fasirayey iyadoon la rumaynin ka tegid way noqonaysaa sida in badan ay u diideen rumayntiisa iyada oo aan lagu camal falin haba la rumeeyee waa mahjuur dadku haba sheeganayeen kitaabka ilaha inay rumaysan yihin laakiin haddaanay ku camal falaynin mahjuur bay ka dhigeen oo daaqadaha masaajidada iyo guryaha uun dhasku uu ku dilayo laakiin xafiisna aan u tegayn sharkadna aan laga shaqaysiinayn qabiilana aan lagu kala xukumayn qoysna aan lagu kala xukumayn mahjuur buu markaana noqonaya iyadoo qur-aankii la baran waayo waa mahjuur haddii dadku ay baran waayaan oo ingiriisi iyo laatiin iyo wixii ay wax ku cuni lahaayeen uun ay dabeetana dollarka iyo daraahimta ku bixinayaan isagiina aan sidaa loo eegeyn iskuulka iyo meelaha lagu baranayo mawaadka adduunyada wax lagu soo saarayo dee qalabka lagu fadhiisanayo iyo meesha loo dhisay iyo sida loo maamuusayo iyo warhayntooda aad bay u badantay laakiin qur-aanka kariimka halka lagu dhigayo waa daasadaha caananiidooga iyo taxta alashjaar dhirta hoosteeda iyo macallin yaroo isiri balarsaaqad ka soo saar waa musiibo weyn wey mahjuurnimada waxaa ka mid noqonaysa iyadoo qur-aankii la bartay lagu camal aan la akhriyayo laakiin aan la tadaburayn oo macnihiisa aanad dhadhaminaynin oo aanad la jaan qaadayn mahjuurnimada waxa shanaad oo ka mida buu leeyahy in laysku daweyn waayo in laysku daweeyo wey waayo nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam jirhkiisa ku daweynaya ummaddana ku daweeyey wakadaalika buu ilahay yidhi saas oo kale sidaa adiga cadow lagugu salliday mujrimiinta ah jacalnaa waxaan u yeelnay likulli nabiyin caduwan nebi walba cadow baan u yeelnay min almujrimiina ka mid a mujrimiintu ambiyada lamaysa ayiri jirin wa kafaa birabbik ilaahaagaa ku filan haadiyan midu cid hanuuniya wa nasiiran una hiiliya cid wax hanuunisa oo cid kale u hiilisa ilaahay baa ku filan ilaahay kol haddaa haysataan mujrim uma baahnidin mujrimkuna uu idin colaadinaya colaadiisa hala yaabina laakiin iska celiya inuu ku colaadinayo ilaahay uhi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma dadka mu'miniintaa tol xigtanimo iyo ballan midna uma xeeriyaan weligoodba ha sheegteen inay ballamaha iyo waxaas abaaba arkay oo iminkaa baynu ka markhaatinay intaan wax kale la gaadhin ballamaha caalamiga ah iyo qawaaniintay sameeyeen iyagu ay saxeexeen in laga gudbay oo laysla dhaafay arrinku markuu maslaxadooda noqdo iyo waxay doonayaan marka cadaawaddaasi way jiraysaa wax lala yaabana ma aho oo dee waa wax ilaahay uu tilmaamay inay sugan tahay oo soo taxnayd ilaa ibliis iyo colaaddii aadam waxaase wax lala yaabo ah in la fahmi waayo oo dadku ay iska garan waayaan cadowgiiyo nasiixa kala garan waayaan wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay idhahdeen lowlaa nuzila calayhi alqur'aan qur'aanka miyaa lagu soo dejiye muxamed jumlatan waaxida mar keliyahun miyaa lagu soo tuuteeyo sidii ummadihii hore rusushii hore loogu soo dejin jiray waxyiga kadalik sidaasaanu kugu soo dejinnay qur-aanka isagoo saddex iyo labaatan sano issoo iska soo dabadegayay mufaraqan linuhabbita bihi si aanu ugu sugno fu'aadak qalbigaaga si aanu ugu sugno oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markastuu walaacu warwaro cadha ka qabata cadowga iyo dhibaatadiisa aayaad qaboojiya oo dejiya ayaa ilaahay uu ku soo dejinaya oo uga warramaya rusushii hore oo uga warramaya jannadii wuxuu ilaahay u ballan qaaday oo uga warramaya ajrigiiyo sawaabkuu leeyahy oo uga warramaya inuu ilahay garab taagayn markaasuu degaya waratalnaahu tartiilan waanu isdabadhignay isdabadhigid markii la soo dejinayay saasuu isu daba soconayay qur-aanku ilaa ilaahay uhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaa aayaadkaa u dambeeyay soo degayeen taasi waa xikmad in nabiga lagu dejiye calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa talabaadna waxay ahayd walaa ya'tuunaka kulama yimaadaan bimathalin tilmaan iyo waxay kuugu maahmahan ama tusaale kugu soo qaataan ilaa ji'naaka waanu kuula imanayna bilxaq xaqi oo qur-aanka ah wa axsana tafsiiran iyo mid wanaag badan xagga tilmaamidda iyo wax sheegiddaba ayaa laguu soo dejinaya markay kula murmaan ay waxyiga doonaan inay weeraraan ee tusaalayaal ay ku soo qaataan iyo taariikhdii ummadihii hore masal baa ilaahay uu ku siinaya amhaal ka warramaysa sanamyaashooda ka warramaysa ummadaha leexda si ay u halaagsamaan amhaal iyo xaqiga qur-aanka ah iyo qiso tafsiirkeedu uu aada iyo aada u cajo badan yahay qur-aan waxsana tafsiiran anaa wax kastay kugula murmaan wax ka wanaag badan baa ilahay uu ku siinaya fabiayi xadiidin bacdahu yu'minuun laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab axsana alqasas ayaynu kusoo marayna qisadii nebi yuusuf in ilaahay uu ku tilmaamay marka wa axsana tafsiiran haddii ay is idhaahdaan dadka qanciya oo nebiga la murma qaanacaadda u weynaadaa lagaa helayaa waayo qur-aankan lagu soo dejiyey ayaa dadka wal akhriyaysa kuwanis aladiina kuwii buu ilahay yihi yuxsharuuna calaa wujuuhihim wejiyaashooda lagu soo xaadirinayo iyagoo ku lugaynaya ilaa jahannama loogu soo ururinayay jahanamo xaggeeda ayaa loo soo lugaysinaya iyagoo wejiga ku soconaya ulaa'ika sharun makaanan kuwaasaa guuldarro badan meel la istaago wa adalu sabiilan ambasho badan waddo la maro meel la istaagana iyagaa ugu liita waddo la marana kuwaasaa ugu xun axsana tafsiiran qisooyinkii iyo amhaashii ugu wanaagsanaa ee ilaahay qaarkood oo halkan si koobkooban u sheego waxa uhi walaqad aataynaa muusa alkitaab hamoodin keligaa un inuu ku haysto cadaawaddan kufaartu eh waxaanu ku siinay nebi muuse kitaabkii baanu siinay towraad wajacalnaa macahu waxaanu yeelnay isaga oo wehelo akhaahu haaruuna walaalkii haaruun wasiiran baa looga dhigay kii xoojinayay arrimihiisa la xil qaadayay garab taagnaa faqulnaa waxaanu ku nidhi buu ilaha yidhi idhabaa u taga ila alqowmi qoladii aladiina kadabuu biaayaatina kuwaasoo aayadaha iyaga beeniyey waa faraacinadii fadamarnaahum tadmiiraa waanu halaagnay halaag fadamarnaahum tadmiira waa markii ay beeniyeen rasushii ilaahay qisada waa koobanta wa qowma nuuxin iyagana balxus lamaa kadabu rusul rususha kolkii ay beeniyeen agraqnaahum waanu hafinay baabu lishtigaalna waa noqon karaa oo ficilka dambea mid xadfan fasiraya waajibu lxadfi ah wa aqraqnaa qowma nuuxin lamaa kadabuu rusula agraqnaahum nuux qoladiisii baanu hafinay markay rusushii beeniyeen wa jacalnaahum linnaasi aaya dadka calaamo weyn baanu uga dhignay ummad kastaoo cumri dheer ummad kastaoo camiraad badan ummad kasta oo fara badan marka ay ilaahay diidaan si dhib yar buu u halaagaa waddada uga duwaa aaya ayay ahaayeen waactadnaa lildaalimiina cadaaban aliiman dulmi falayaasha cadaab kulul baanu u diyaarinay baa ilahay wuri cadaab kululoo dee xanuujiyo dulmigii lagaga gooyo wa caadan wa hamuuda wa asxaaba arasi wa quruunan wa ahlaknaa waxaanu halaagnay caadan reer caado huud loo diray wa hamuuda oo saalix loo diray wa asxaaba arasi qoladii ceelka reer shucayb iyo wa quruunan ummado bayna daalik kuwaa u dhexdhexeeyey kahiiraa oo badan dadka ilaahay intay diideen uu halaagu gawda gaw ka dhigay waa badan yihin asxaab aras rasiga waxaa la idhaha ceelkan dadkuu ka cabee xidhan intoo la qodo marka meesha ay degi jireen mar asxaabu layka iyo asxaabu rasi iyo intaba waa la idhaha qowmu shacayb wa kullan ku kastaba ilaahay uhi darabnaa lahu lamhaal tusaalayaal baan u yeelnay oo aan u cadcadaynay si ay wax u fahmaan sida ummadan ba ilaahay tusaale ugu cadcadeeyey wa kullan ku kastoo ummaddaa ka mida tabbarnaa tadbiira waanu halaagnay halaag fadamarnaahum tadmiiran halkana tabbarnaa tadbiiraa waa masterka muwaakidkaae waxa uu tilmaamaya qabashada ilaahay uu kuwaa qabtay la mid ma aha ta bani aadamku uu isqabto ama wax isyeelo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid walaqad atow waxay yimaadeen nimankan quraysheeda cadowga ku ahee nebi maxamed oo kula murmaya cala alqaryati magaaladiibay soo mareen saduum la odhan jiray ee urdun ku taalay allatii umdirat taasoo lagu afrogay madara saw roobkii xumaa macnaha wax sida roobkaoo kale dusha kaga soo shubaya oo cadaaba oon la mahadinayno roob ahayn ayaa dusha laga afrogay madara saw afalam yakuunuu miyaanay ahayn yarawnahaa meeshaa kuwa arkaya miyay arkaan halkaa sida loo galay loo halaagay bal kaanuu waxaabay ahaadeen laa yarjuuna kuwa aan u aaba yeelayn oo aan ka cabsanaynin nushuura mushuura soo bixid inuu ilaahay dad soo saaro o aakhiro lasoo baxo liiska uguma jirto kuwan kaa hor yimi nushuur wa idaa ra-awka markay ku arkaan gaaladu in yatakhiduunaka kaama dhiganayaan ilaa husuwan mooyaan wax lagu dheeldheelo adigoo rasuulka ilaahay waa kugu dheeldheelaya waa gaalnimo nebi maxamed oo lagu jeesjeesa calayhi salaatu wasalaam oo la caayo iyo aayaadka ilaahay oo la caayo iyo malaa'igtiisa ahaada aladii bay leeyihin ismu ishaaraha litaxqiir bay u isticmaalaya ahaadaakani aladii kii miya bacata allaahu rasuulan ka ilaahay rasuulka idinku soo diray makanaa inkaada wuxuu u dhowaaday layudilunaa inuu naga ambiyo oo una weydaariyo can aalihatina salamyaashayadii dirqana ku baxsan lowlaa an sabarnaa haddaanaan xejisanin calayha iyada waa rag ragaanu noqono waanu xejisanee wuu naga riixi gaadhay dirqaana ku baxsan wa sawfa yaclamuuna buu ilahay yidhi hadhow bay ogaan doonaan xiina yarawna alcadaab kolkay cadaabka arkaan man adallu sabiila man adallu ka ambasho badan sabiilan xagga jidka iyo waddada sayaclamuuna hadan mal ilkadaabu alashir saasa arrinkoodii uu ku dhacay marka ilaahay iyo diintiisa iyo ehelka diintaoo lagu dheeldheelo iyada oo loogu dheeldheelayo diintay u ehel yihiin awgeed aafaadkaasay leedahay iyo edab daradaa had iyo jeerna dee kufaartu waa macruuf oo taasi dhaqan bay u tahay kuwii hore iyo kuwa dambeba wax ay ka ilbaxaan maaha wax ilbaxnimo la yidhaahdo qofkan aan iimaanka lahayn uu ka ilbaxaya arrintani ma jiro laakiin wuu kusii adkaysanaya siyaasado iyo taba kala duwan oo qarsoodi u badan buu isticmaalaya adiga garanayo dee waktigii isticmaalka sida loo geli jiray dadka habka diinta loogu dhigaya iskuullada iyo macalimiinta loo xulayo iyo macalinkaas sida mushaharka loo siinayo iyo manhajka halka uu kaga jiro iyo xisaska halka uu kaga jiro waxoo dhami taxqiirkaasay u badnaayeen ardayda la nacsiinayo islaam iyo ehelkii iyo diin iyo ehelkeed muuqaal xuna laga siinayo mir jiraheed xaqiiqatan ay tahayna dee dadka muslimiinta ah in iyagu ay cisigaa iyo sharaftaa soo celiyaan iyaga oo runtii ku dayanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ara-ayta waxaad ka warantaa buu ilahay yihi man itakhadaka samaystay ilaahahu ilaahiisii hawaahu kalgacalkiisa iyo rabitaankiisu ilaah ka dhigta afa anta takuunu ma adaan noqon doona calayhi isagoo wakiila mid xafiidoo ilaaliya ilaahay waa maagan yahay kaasi dubbihiisuna waa dul yaalla ma adaa ilaalin ma ilaalin karti afa anta takuunu calayhi wakiilan ma adigaa xafiid u noqon doono oo hanuunka u kasbi oo qalbigiisa gelin doona ka sidaa u dhaqmaya marka halkaa waxa nasku uu ku tilmaamay ilaahyaasha la caabudo inuu ka mid yahay ilaahun yusama alhawaa ilaah la yidhaahdo sanam la yidhaahdo rabitaanka rabitaanka oo dee wakhtigan waxaad moodaa sida ay u dhigeen gaaladu waxa weeyaanuun in ay u bixiyeenuun xoriya madaahibta la yidhahdo ibaaxiyada alibaaxiya waa dadka ku soconaya in qofka loo daayo rabitaankiisa iyo wuxuu doonayo ilaahayna uu ka xoroobo diinna uu ka xoroobo rasuulna uu ka xoroobo markaa qofkaasi wuxuu jecel yahay ama ummaddaasi waxay jeceshuunbaa u diina markaynu loo dhabagale la diraasadeeyo mabda'a la yidhaahdo addimuqraadiya ayaa asalkiisu kaa yahay waa min ashacbi ila shacbi bay idhaahdaan marka la fasiro ereyga erey griiga wey min ashacbi waa shacbiga wixii ka yimaada oo iyaga lagu celiyo un maxaa doonaysaan waxaayo waxaana loo sameeya baarlamanku isagu de iyagu ku matalaya waa inuu waqacaa fulintoo dowladduna ay fulisaa un codkunbaa la qaadaya ama mass mediaha laga qaado ama si kaleba dabeedna dadku wixii u bato ee la doonayo raayul caam baa la idhaahdaayo daliilkeeduna waxa weeye iraadatu shacbi iraadat ullaahi ayay taana ku akidaan oo adiga arkaya qaar meelaha kaleh lahun intaa iraadada shacabku waxay doonaan waa iraadada ilaahay macnaha siyaadada iyo xukumka iyo cidda talada looga dambeynaya ilaahay maaha waa dadka dadba dee haddii la sii daayo waa taqaanaa iminka haddii la ydhaha wax sharcigoodan xukumaya ma jiro dadka de waxaa ka soo baxaya wax lala yaabo waxaa ka soo baxay dabeetana ragguna inay isguursadaan dumarkuna inay isguursadaan xayawaankiiyo dadkuna inay isdhaxlaan oo qofku markuu dhinta aygiisa iyo bisadiisuna ay dhaxlaan ehelkiiyo waalidka iyo aanay is-arag ubadku waxaa ka soo baxaya dadka in la suneeyo in lagu tajaarib lagu sameeyo sunta lagu tijaabiyo iyo awoodda cilmiga ee la helay cumuuman